haatana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyo inla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka xafiiska ka hortagga isdabamarinta iyo musuq maasuqa ee dalka britain ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano s f o iyo kooxda dabagalka cunaqabataynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea ayaa toddobaadkii hore soo saaray warbixinna ka hadlaya in shirkadda soma oil an gas oo ka dhisan dalka britain ay laaluushtay saraakiil ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya haddaba maxaa sheegashadan ka jira sideese ayay arrintan u dhaawici kartaa in soomaaliya ay khayraadkeeda ka faa'iidaysato barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay gala qaybgelaya ibraahim cali xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya waxaa isna dooda qayb ka ah injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamarta haliburton ee dalka maraykanka laga leeyahay hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka norway sidoo kale waxaa dooday gala qaybgelaya maxamed xaaji maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamka ku takhasusay maxamed xaaji ayaa haatan ku sugan magaalada hargeysa ee somalilan hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka britain hadalka ugu horreeyana waxaan siiyey ibraahim cali xuseen oo aan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo arrintan muranka keentay marka ugu horreyso waxaan jeclaha inaan inaan martida meesha kula joogto maxamed xaaji iyo injineerka aan si gooni u salaamo waxaan rabaa inaan usheego soomaalida oona xasuusiyo in soomaaliya ay joogto waktigii ay kheyraadkeeda ka faa'iideysan lahayd kheyraadkeeda dabiiciga oo ay shidaalka iyo gaaska iyo macdinta ugu horeeyaan marka waxa waxay dowladda soomaaliya ay aaminsan tahay ummadda soomaaliyeedna la aaminsan yihiin in soo saaridda iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka uu lafdhabar u noqon doono horumarka dhaqaale ee dalka iyo xasiloonida dalka intaba warbixinta ay soo saareen u n monitoring groupka run ahaantii aad baa looga xumaaday waxaa cad oo dowladdana aaminsan tahay in marka ugu horeyso caawimaada ah in laga taageero shaqaalaha technicalka wasaaradda macdanta in ay ahayd dalab ka yimid muxuuha dawladda aysan ahayn wax lala soo doontay marka marka xigana in lacagaha mushaaraadka loo soo marin jiray ilaa haddana loo soo mariyo bangiga dhexe ee dowladda isla markaana ay mataqaanaa hantidoorka iyo warbixin lagu siin jiray muxuu ahaa habka loo maamulo guud ahaan wasaaradda maaliyadeedii ay ku jirto shaqa shaqaalaha mushaarkooda marka dowladda warbixintan markay aragtay waxay kasoo saari doontaa warsaxaafadeed ku saabsan warbixinta ay un ka soo saareen hadduu ilah yidhaaho sida udow isla markaasna dowladda soomaaliya waxay ka go-an tahay in ay sii wado ka faa'iidaysiga kheyraadkeeda oo ugu horeeya shidaalka iyo gaaska marka soma waxaa heshiis loo galay inay shidaal ka saamiso bad dherarkeedu yahay lixdan kun oo square kilometer oo u dhiganta in ka yar todoba boqolkiiba biyaha soomaaliya marka la eego waktiga la siiyey wakti waxay ahayd aada iyo aada soomaaliya muhiim u ahayd wakti waxay ahayd shirkadihii soomaaliya qandaraaska la galay ee hore ay ku maqan yihiin force major la dhaho ama inaysan soomaaliya kusoo noqon because waxaa ka jira muxuu ahaa xasilood daro lama lama soo noqon karo sidaas ay ku maqan yihiin shirkado cusub inay yimaadaan ayagana waxay leeyihiin soomaaliya lama tegi karo waa meel welito aan lagu hubin oo lama ashan karin xilli adag oo ay maalgashayaasha iyo shirkadaha ajinabiguna ay soomaaliya ka dibsan yihiin ayay sooma ay timid heshiis la gashay bilowday shaqadeeda explorationka ahaa markaana muddadii loogu talagalay ay kusoo idleysay sahmintii shidaalka iyadoo haba yaraatee aan wax nabadgelyo xumo ama incidenta ama wax dhib ah uusan ka dhicin taa marka waxay keentay in ay in ay mataqaana u cadeysay shirkadihii adduunka iyo maalgashayaashaba in soomaaliya la maalgashan karo badeeda kheyraadka markaa loo sahmin karo tii waxay keentay inay gateway u furto so soma oil soomaaliya kadibna markaa shir shirri badan oo caalami ah in lagu qabtay london iyadoo lagu cazumay shirkadihii adduunka la yidhi mataqaanaa soomaaliya waa la maalgashan karaa oo waa la fahmin karaa shidaalkeedii iyo gaaskeedii soma oil waa good example for muxuu arrintaas tusaale unoqon kartaa marka marka waa intaa background inaan siiyo oo muxuu ahaa xusuusin ah laba laba aan u kala qaada marka hadda waxa socdo marna waa somo oil oo mataqaana ii sheeg qola la yidhaahdo serious fraud office oo ingiriiska ah oo qolada dabagalka waxyaabaha la dabamariyo haysato iyo u n monitoring group waa isna raboor soo saaray marka qoladaas hore oo s f o ga ah annaga welina lama soo xiriirin haddaan nahay dawladda mataqaana federaalka baaristoodii waxay ku ekeyd ilaa hadda ay ku eg tahay soma oil annagana waxaan muujinay in number one aan qirno in baarista soma oil lagu hayo number two-na mataqaana aan annaga wasaaradda batroolka iyo macdinta iyo guud ahaanba dawladda federaalka inay diyaar uleeyihiin haddii qoladaas ay naga soo dalbadaan wax macluumaad ah ama wada shaqeyn arrintaas la xiriirta arrinta u n ka monitoringka isna waxay qusaysaa heshiiskii lala galay somo oil oo iyadana mataqaana laleeyahay waxba musuq maasuqbaa la sameeyey dadkii technocratki staffkii technocratska ahaa iyo xirfad yaqaanadii ahaa ayaa ayaa ayaa mushaare loo qoray marka report noocaas wuu soo baxay dawladda waxay ka samayn doontaa gacantii wuu soo galay marka waxay ka samayn doontaa statement ama ama ama warkeeda arrintaas ku saabsanna way soo jebin doontaa sida warqsi axbad waan gartay waynu u tegi doonaa wixii laga yeelaya iyo arrimahaas haddaan u tago maxamed xaaji maxamuud oo hargeysa ku sugan heshiiskan iminka dawladda soomaaliya ay la gashay shirkaddan maaha ka keliya caalamka dalal iyo shirkado ayaa gala heshiis xitaa qeybaha kala duwan ee siyaasadda soomaalida waxaa jira sida masalan xukuumadda somaliland iyo maamul goboleedka puntland labaduba waxay heshiisya la galaan shirkado baadha saliida iyo macdamaha kale marka heshiisyada noocan oo kale ahi caadi ma ka yihiin adduunyada oo mise waxaa suuragal ah intaa puntland iyo somaliland ay galeen iyo kuwa ay dalal kale shirkada la galeenba in arrintan hadda soomaaliya lagu sheegayo kale ay kusoo baxaan oo la yidhahda cawal isdabamariye iyo suxun baa wax loo maamulay walaal maxay cabdi aad baad horta marka hore umahadsan tahay dhammaan akhyaarta igala jirta afadka igala jirta ee dowladda igala qayb qaadanaysa aad baan u salaamayaa waxa weeye walaal inta aanan horta aanan su-aashaaga ka jawaabin some oil and gas oo shirkad dalka ingiriiska laga leeyahay oo private ah oo aana dawladu lahayn waxa la aasaasay labadii kun iyo saddex iyo tobankii waa xilliga isla xilliga ibraahim inoo sheegayey ee ay heshiiska soomaaliya la jiri doonto ka yaro hor waliba shuruucdeedii dhinaca licence way haysatay laakiin shuruucdeedii dirka dhanay iyo khibradii ay aragnimadii inishtidaha soo saartay oo dhan meesha way ka maqnaayeen waad qiyaasi kartaamaan maraynayaa shirkad labadii kun iyo saddex iyo tobankii la aasaasay markii dib looga soo noqday shirkii labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo labaiyo tobanki iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ka socday shirarkii soomaalida london lagu qabtay unbay shirkadan ku abaabushay waxaa kale oo shirkadan leh ama mas-uul ka ah ninka la yidhaahdo michael howard oo leyd ah oo nin ingiriiska baarlamaank baarlamaanka ingiriiska ka tirsana waxa uu ninkaasi isla markaa uu ahaan jiray xisbiga conservativeka oo ah xisbigii siyaasada soomaalida dib usoo celiyey waayo dalka ingiriisku nineteen sixty seven ayaabuu soomaaliya ka boostay xiriirkii rasmiga ahaa marka laga reebo xogaaga consulate-ka ah sida bay ku caadee xabiiska f c o kale ama foreign commonwealth war office laga heli karo qabka laga heli karo dib wuxuu ugu soo noqday markii kampala ka hodiyo iyo garowe one iyo garowe two oo la sameynaya ilaa london isla tago oo dawladda soomaaliya t f t laga saaro dabeetana dawlada rasmi laga dhigo sharinkii london ka dhacayana waxbuu ahaa shirkii lagaga saaray sidii horeyey labadii kun iyo labaiyi tobankii dhacay in dawlad soomaaliyeed oo rasmi ah oo soomaaliya ka shaqeysa la helo oo aan ku meel gaar ahayn shirkada isla xiliyadaas lafteeday samaysatay xilligay samaysatayna de waa latan heshiiska soomaalida la gashay marka de halka afar weyn oo waaweyn ayaa ku godan oo aynu fahmi karno laakiin haddii aanu su-aashaadii dib ugu soo noqdo oo arrinta labadii kun iyo labaiyo tobankii waxa bilaabmay african oil hore la yidhaahdo inay puntland qaado itrashidaal baan ka baadhayaa markii dambena ay ka noqoto waxaa iyadana jirtay kambaniyo ay kamid tahay ganel energy kamid tahay oo somalilan ku dheereeyey iyaduna dib ay laaqeen isla qoladan la yidhaahdo serious ford officekuna hudheeda qolada ganel energy waa uu ku guda jira iyadana hawsheeda oo iyadana halka waxbaa ka socda laakiin waxaa jirta oo kale shirkad iyadana norwegianku ay leeyihiin oo d n o la yidhaahdo oo iyadu shirkad weyna oo xiisinaysay badda soomaaliya dhinaca indian ocean kenya iyo soomaaliya hadda waxoogaa la yidhahdo midan baa ka taagan hudheedana inayshadaala meelaha ka samayso laakiin dee combanigana waxa cajaayib uu ku yahay qoladan la yaro somo oil and gas in laba iyo toban offshore oil ah oo hadirka marka dhulka la eeganayo noqonayo lixdan kun oo square oo kilometer ay ka wadaan hawsha inay shidaan soo saaraan waxaana sheegeen ilaa iyo hadda surveyga ay wadaan in todoba in todoba iyo thirty seven ama todoba iyo soddon milyan oo dollar oo dee lacag aada u fara badana ay kaga baxday hawshan waxaa kaloo sheegayaan in afar boqol iyo sagaashan kun oo dollar ay ku bixiyeen capacity building oo wasaaradan macdanta iyo shidaalka ay siiyeen kobcinta awoodda shaqaalaha hawlo fara badan oo dee ada waxaa kaaga halkaa waxaa kaaga sawirmi kara soo wariyeen laakiin baadiyada kale aynu aragno wadamada iska afrikaanka kambaniyadu way tagaan waxa jira musuq maasuq badan wax jira waxa laydhaha soo dowladaha iyo kambaniyada adiyada wada galaan dalka ecuador guinea kamida oo boqolkiiba toddobaatan dadkiisu in ka badan ay fakri ilaa extreme poor fakri ilaa gayr lacaadi ay yihiin baa kamida wax kamida dalka kongo la yidhaahdo oo shidaalka adduunyada iyo macdinta kale adduunka ku jirtaa ay dan tahay dhaqaalaha adduunyada maanta yaalla in ka badan oo lagu tilmaamo afar iyo toddobaatan trilyan oo dhaqaalihi dhex yaallo haddana dalkii dawlahay dal kaasoo dhibaato badan haddana intaasoo kambani ka shaqaynayaan waxjirada weyn oo afrika ugu weyn maanta dhinaca dhaqaalaha laakiin dadkiisu ay laayihiin shaqalaa ilaa boqolkiiba shan iyo afartan iyo wax ka badan musuq maasuquna waxaadeeyey qayb dalkiisa kamidana maanta aan dawladda ka tagisa xataa gacanta ku ahayn oo qolada boko xaaraan joogto oo nigeria la yidhaahdo oo dal weyn oo shidaalka wadanka sideedaad ee soo saara shidaalka ah waan gartaan u tago maxamuud cali yuusuf injineer maxamuud cali yuusuf oo norway ku sugan maxamuud arrintaa uu ka sheekeeyey maxamed xaaji maxamuud ee ah in ay aada isugu dhoweyd markii shirka caalamiga ee london ee arrimaha soomaaliya la qabtay waa bishii may sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo heshiiskan markii ay wadagaleen shirkadda som oil and gas iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya oo ahayd bishii august saddex bilood baa udhexaysa wax laga dhadhansan karo arrintaasi ma jirta iyadoo sida uu maxamed xaaji sheegay shirkaddani ayna hore u lahaynba khibrad dhinaca baadhista batroolka
maxamed waa kumadsantay asxaabtadan oo salaamay markii ugu horreysay arrintan waxaa lagu soo bandhigay east african oil shir la yidhahdo oo june ingiriiska lagu qabto sanad kasta ayaa horta markii ugu horreysay sanad ka hor baa umayasla waktiyadaas ayaa soomaaliya lagu casumay marka session yar baa la siiyey maalintaa wax yar baa la siiyey haddii dadku xusuustaan marka taasaan kuu saxayaa soomaaliya somal oil markay soo baxday waxaa ka horreeyey east african oil conference ay yidhahdaan oo ingiriiska lagu qabto sanad kasta ayaa horta sanad ka hor markaa lagu soo bandhigay soomaalida marka somal oil markaa iyadu waxay ahayd dadkii tusaysay marka magaca somal oil lamay bixin markaa haddaa xusuustaan hawr iyo yani shirkadan iyo marka soomaalidu bay tusayeen marka kii ku-xiga wuxuu ahaa kii ay ku dhawaaqeen marka exactly waa waa wax isku dhow waa saa sheegayso markaa de dhawaaqidii shirkada lagu dhawaaqay horta terminologygii baa inaga iraa macnaha xumaaday soomaalida horta shirkad maaha somal company maaha somal waa niman dilaalina say ku samaysmeen iyo siday ku bilaabeenba shirkad maaha shirkad waxaa la yidhahdaa shirkad yani expertkii hantidii resourcigii yani backgroundkeedii stockska yani meelaha suuqgeynta carriage target taasaa la somal company laakiin nimankan company ma ahayn nimankan dilaaliin ba ahayn say ku bilaabmeenna saas ay ahayd oo ay ku yimaadeen markii dambena shirkaas oo oo soo aad sheegaysa ee weyna soomaaliya loo qabtay oo markaas la rajaynayey in soomaaliya markaa xagga dhaqaalihii iyo waxyaaba badan loo balan qaaday marka in marka shirkadana waktigaan bay soo marka kolley an wakti badan hadda saas yani details badan kuma sii bixinayo laakiin waa waa wax waa isku dhaceen laakiin waa waktigaa iyo dee oo adduunka usoo jeestay ayay nimankana la jaan qaadeen laakiin nimankan kolley sanad ka hor bay marka ay ay ay soomaalida iyagoo marka dhinac kale oo ah utusaya macnaha inay adduunka soomaaliya baraan iyo resourcigeeda saasay kusoo yimaadeen sanad ka hor marka shirkaa anu shirkaa member baan ka inkastoo aana tegin sanadkaa u dambeeyey laakiin shirkaasay marka hore meesha ku bilaabmay saas ku bilaabmeen nimanku waan gartay an xasuusiyo dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno warbixino ka hadlaya in shirkadda soma oil and gas oo laga leeyahy dalka britain iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya uu musuq maasuq dhex maray waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ibraahim cali xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamarta ee dalka maraykanka laga leeyahay haliburton hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka norway iyo maxamed xaaji maxamuud oo ku takhasusay siyaasadda iyo daraasaadka caalamka haatanna ku sugan magaalada hargeysa hase yeeshee fadhigiisu yahay dalka britain haddii aan ku noqdo ibraahim xuseen ibraahim dowladdu waxay toddobaadkan soo bandhigtay waraaq oo muujinaysa heshiis mar hore la kala galay oo wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya iyo shirkaddani ay wada galeen qodobo dhowraa ku qoran qodobada qodob ka mid ayaa wuxuu odhanayaa haddii arrin musuq maasuq la xiriirta lagu arko wada dhaqanka labada qaybood in maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa si wanaagsan loola shaqayn doono ciddii kulug ku lugta lahaydna lala xisaabtami doono bal warqaddaas goorta la wada qoray goortaad soo bandhigteen iyo faahfaahinta qodobkan ku saabsan musuq maasuq haddaad sawir naga sii
marka ugu horeyso haddaan in yar dib aan ugu noqdo qodobadii hore laga hadlay si aan ugu yara isiyo in yar soma sida uu sheegay injineer maxamuud instagram fiican buu naga warbixin fiican buu naga siiyey asaaskeedii meeshay kasoo bilaabatay iyo dad badan oo aan la socon baa jirto markay timaado khibrad male iyo wakti dhow baa la asaasay inta badan waxaa la tixgeliyey ama la tixgeliyaaba waa mar capacityga capacity markaan leeyahay dee nimanka boardka ku jiro soma boardkeeda ah iyo shaqaalaheeda technicalka markaad eegto waa dad khibrado badan u lahaa sanado badan mataqaana kasoo shaqeynayay shirkado waaweyn amaba madaxa wahaanjireyda marka waa dad marka khibrad u leh businesska oilka oo mataqaana shidaalka la xiriira marka taa waa midaas muxuu aha wax lagu qiimeyn karo waxaa kaloo lagu qiimeyn karaa dee investment dadka dee hadday investment haystaan inay yihiin dad shaqadii ay qabanayeen muddo badan experience ulahaayo waarinimo ulahaayo kusoo dhex jiray marka waxa yidhaha lama arko hadii haddii maalgelinta inay wataan marka khibradiina ay wataan taa waa midaas xaggaasaan uga baxaya arrinta ah warqada press releaseka saxaafadeedka wasaaradda macdinta ay soo saartay waxay ahayd waxay ahayd wakti ay soo shaacbaxday in soma oil and gas ay muxuu ahaa lagu sameynayo baaris ay ku sameynayso qolooyinkan la dagaalama musuq maasuqa ee wadanka ingiriiska markay soo shaacbaxday soomana aan ka ogaanay islamarkaasna saxaafadda ay soo bandhigtay ayaa wasaaradda waxay qaadatay inay press release soo saarto iyadoo leh ciddii haddii baaris soma oil ay ku socoto annaga diyaar baan ula nahay haddaan nahay wasaaradda macdinta iyo petroolka inaan haddiina naga codsado ciddii baarisi soma hadday naga codsadaan inaan gacan ka siino baari baaritaankaas inaan ka siinayno marka warsaxadeed saas buu u dignaa ma ahayn mataqaana musuq maasuq haddii lagu helayo iyo iyo wixii lamidka ah marka inaan haddii naga codsa inaan ka siinayno gacan ayuu ahaa annaga intaan la shaqeyneynay oo wasaar muxuu ahaa dawladda ay soma oil heshiiskan la gashay ilaama ay gebagabaysay howlaheedii taxmiinta shidaalka ah haba yaraatee wax isdabamarin ah ama musuq maasuq ah ama khalad oo sharci ah oo jira oo aan oo dawladda ku aragtay ma jirto waan gartay marka haddii lacagahan la xusay ma ka war haysaan oo la siinayay shaqaalaha iyo dadka farsamada ka caawinaya iyadoo loogu talagalayo kobcinta awoodda shaqaalaha iyo khubarada kale caawinaysa ee wasaaradda
taa horta sandero waxaa waxaan waxaan waxaan muxuu ahaa aan dhex dhigeynaa xaaladda guud ee soomaaliya ka jirto uma hadleyno sida anagoo maraykan ama norway ama ama ama ama ama ama meel kale kenya aan ka hadleyno soomaaliya xaaladda ay ku jirto waa xaalad ay ay ay dib usoo kabsanayso waxaa lagu jiraa xaalad hay-adihii iyo ama institutional building stage ayay ku jirtaa marka wadanka isku filnaansho dhaqaale oo dawladda soomaaliya ay hay-adaheedii mataqaana si wax ku ool ah ay u shaqeeyaan weli lama gaarin oo hadda waa dibudhiskiyaa lagu jiraa taas waa mar marka xigta heshiiskan waxaa la galay labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxa waa dawladii muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa saacid wasiirkana uu ka ahaa mataqaana khayraadka uu ahaa cabdirasaaq warqad codsigan kale anu heshiis ma oranayo waa waa waa side letter waa warqad kale oo codsi ah sooma loo gudbiyey inay ka caawiso dawladda in wasaaradday ka caawiso in hawlaheeda maali hawl maalmeedkeeda ay qabsato waxay ahayd haddana dawlad kale ay ahayd oo uu madax ka ahaa wasiir ka ahaa muxuu ahaa da-uud prime minister nu ka ahaa cabdiweli marka isma laha heshiiska iyo codsiga kabashka buildingka isma laha waxay kahaan laba dawladood laba wasiirna way kala hayeen taa horta waa mid waxaana udhexaysay sagaal bilood ku dhawaad waktiga heshiiska lala galay iyo waktiga la codsanayo wasaaradda in laga caawiyo muxuu ahaa inay muxuu ahaa dhinaca shaqaalaheeda iyo la taliyaasheeda wasaaradda u shaqeyso ka caawintaas haddaba waxay ku salaysan tahay sharci iyada ku dhida marka la fiiriyo sharcigii petroleumkii muxuu ahaa laba labadii kun iyo sideedii articalka qodobka saddex iyo tobnaad iyo qodobka muxuu ahaa sideed iyo tobnaad wuxuu dhigayaa in wasaaradda in la dardargeliyo dib loo soo nooleeyo hawlaheedana ay qabsato islamarkaasna ay u shaqeyso sidii loogu talagalay iyadoo adeegsanayso qaab kasta wasaaradda ku shaqeyn karto oo ah in muxuu ahaa la qalabeeyo dib loo dhiso shaqa shaqaalaheeda dib loo soo celiyo mataqa iyo muxuu ahaa dadkii khubaradeedii dib loo soo celiyo marka tan xigto marka tan xigto tan dheer aan waxaan rabaa inaan xaaladda soomaaliya aan ka hadlo iyo hay-adaha dawladda si ay ushaqeeyaan ma jirto dawlad dawladda muxuu ahaa federaalka soomaaliya iyo dawla dawlad goboleedyada intaba hay-ad ama wasaarad dawladeed ma jirto oo iskeed inta u taagan oo shaqaysanayso howlaheeda ay uqabsanayso sidii loogu talagalay iyadoonan capacity building ama taageero ama caawinaad dhinaca khubarada iyo howlwadeenada aysan ka helin muxuu ahaa hay-ado kala duwan iyo iyo iyo iyo dawlado kala duwan for example waxaa arrintaas soomaaliya ka caawiyo dawladda turkiya waxaa ka caawiyay muxuu ahaa u n d b shaqaaleynta khubarada iyo lacagahooda waxaa ka caawiya i l o waxaa ka caawiya mashruuc weyn oo waxa jiro oo world bank ay ugu talagasho la dhaho capacity injection oo micnaheedu yahay in hay-adaha muxuu ahaa dawladda laga caawiyo khubarada iyo howlwadeenada in mataqaana mushaaraadkooda laga bixiyo waan gartay maxamed cali ha ibrahim qodob yar oo muhiima uu hadda ku taagnaabaan isleeyahy intuuna xoogaa dhaafin inuu inaan ku daro runtii waxaad moodaa waxaa la ciyaarta meel bay iskala jaanqaadi la-dahay maogtahay marka waxa maxaa nimankan monitoring iyo nimankan ingiriiska maxaa ka qaylasiinaya horta kontragada adduunka waxaa la sideeya layihi kun si odayga kaa kun sideed boqol konton iyo sagaalkii pensavelia ayaa contracti ugu horreya lagu sameeyey marka waxaa la yidhaha seventy boqol kiiba toddobaatan kontragyada odayadu waxay ku beesgaraysan yihiin kaas marka kun sagaal boqol oo ahaa kaas marka wuxuu ka bilaabmay shay waxa la yidhahdo concession oo land owner waxa la yidhahdo sida maraykanku maadaama dhul weynaan oo dhul qof walba iska leeyahay marka land owner dhulkaa waxaad contragyada sidooda waa saddexdaas waa laga concession production sharing iyo joint venture oo isku isku jiro oo sida hadda uu sheegay ibrahim kudi oo tii soomaaliya lala galo ahayd ta concessionka waxa weeye dhulka waxaa leh shirkadda wixii ku jira na iyadaa leh marka dawladdu marka tax canshuur ahaan iyo waxyaaba kale si kale wax ku qaadanaysaa royalty waxa la yidhahdo iyo labaadna waa production sharing waxa la yidhahdo and joint venture oo ah kii hadda ibrahim sheegay oo ah dawladda iyo dadka ayaa dhulka leh laakiin waxa ku jira okay adigu meesha qod waxba ka hesha ha saasaan ukala qaybsanayna wad nineteen ninety six baa marka ugu horeysay ayaa ayaa soo baxday shay oo wadanka indonesia bilaabmay kontragyada adduunka hadda inta ugu dambeysay dunida saddexaad iyo dunida maaragtay levelka labaad kontragyadaasay ayay hadda ku socdaan oo tii concessionka laga yimi ta ugu dambeysana waa mid aan anagu aynaan gaarin oo ah waxaa la yidhahdaa mathalan national oil company iyo combanigii baa isla gelaya marka qodobkaan usoo noqday hadda uu lahaa yani lacagtan iyo waxaan adduunka ka yaabiyey yani soomaalida mar walba record bay dhigtaa sida hadda statistica united nationka record aan dhigna wax walba violencega wax walba record bay dhignaa waa record cusub bay dhignay yani markaad aragtid oo kontragyada adduunka waa record cusub oo ah ko anu warta aan ku daray maxamedow intaan kontragyada la gelin aad baan isku taxalajiyey inaan hadda sheega waxba weyn sameynaysa la taliyaha madaxweyneha cabdullaahi xaydar ayaan la hadlay waxyaabahan ugu diga waxaa kamid a kontragyada hadda la gelayo ko in waxyaabaha la yaab kale hadda shirkada hanka adduunka united nation qoray waxaa la siiyey sixty thousand exclus laba iyo toban block marka labayo toban baloog hadda norway waxay bixisaa thirty five twenty five yani soddon iyo shan kilomitr waxyaabaha longitude ama longitude ay ahaan yani geographic-halka ay u bixiyaan waa baloog yar yani baloog kasta sanadba in baa la bixiyaa waan u sheegnay waxaan waan iska kala talinay inaan taliyaa la sixin in aan shirkad hal shirkad intaas oo baloog la siin hal baloog laba baloog ku daya labo exclus rights yani adduunka kuma dhaco yani anaa surveygii samaynaya aan meesha inta ugu wanaagsan six thousandkana anaa qaadanaya waa waraabay ku qoran tahay the company exclus rights to conduct an offshore survey and then bid for twelve blocks iyadaa marka hore surveyga samaynaysa adigu ma ogid waxa laga helay in the same time iyadaa haddana bixinaysa bidkii waa qodobka hadda uu ka hadlayay marka maa ibrahim yunis barbadhigin wadanka turkiya oo dawlada iyo soomaaliya government oo heshiis gaaray hay-ada naga caawiyo iyo company intuu yimi maca looyarkiisi waxyaaba layaab kale waxaa kamid a hadda united nation ka qorayaan looyarka kanada jooga yani lacagta la siiyey boqol kiiba sideetan isagaa la siiyey isagu muxuu ahaa looyarku dawladda soomaaliya ayuu ka caawinayay contractiga in same time lacagta waxaa siinaysa somal oil yani waxyaabaha layaabkay kamid tahay yani ninkii iyago ay shaqaaleeyeen lacagta siiyeen ayaa haddana advisor soomaaliya u ah waxyaabaha united nation hata ay ku qortay maogtahay labo ta saddexaad yani iyagiiba haddana bidkii bixinayo contractyada marka la bixinayo waxa weya waa in dawladda governmentigu ay bixisaa bid oo ah competitive bid in la bixiyo oo shirkadaha shirkad okay intaasu shirkadooda imaanaya oo loo tartamo tii ugu wanaagsan loo tartamaya dadka iyo dadka waxa ugu jira ayaa la eegaya labo ama in la yidhahdo investment iyadiiba bidkii bixinaysa oo tartankii bixinaysa oo shirkadii kala siinaysa iyadaa surveygii samaynaysa iyadaa advisor ah iyada yani waa yani waa in yani maskaxdayda runtii waa qaadan lahay haddaad akrisid yani ay dariiq waxyaabaha wendig iyo waxba aan maaragtay runtii ibrahim hadda sheegay dad wuxuu haddaan soo qabanay soomaaliya waxyaabaha dhibaatada inagu badan ay nagu dhacday waxaa kamid a hadda kontragyadii hore ayaa shirkada la fadhiyaan oo laga soo saari layaa ten years four years hadda kontragyadan aynu galnay oo sixty thousand kilometer square ah intaas oo lacag ku baxday yani how sidee uga soo saaraysaan hadda sharciga leg haddii badel isla qabsado waa marka ibrahim baa taa nooga jawaabiya sida looga soo saari laha hadhow haddii hadda soomaaliya o soomaali governmentigii iyo soma oil isku raaci waayaan ku heshiin waayaan ila nimankaas rights bay leeyihin xuquuq baa la siiyo waa la saxeexaya sidee looga soo saaraya taas waan rabay inaad ibrahim way maxamed xaaji waan ku imanayaa si kooban ibrahim jawaab yar oo ku saabsan su-aashaas uu injineer maxamed ku weydiiyey
intaan ugu intaanan u gudagelin su-aasha maxamed mida la xiriirto uu kasii dhawaajiye ah looyar baa lacag la siiyey iyo shaqaalaha lacag la siiyey iyo hor marka u horeysa heshiiska ay soma oil iyo dawladda ay wada galeen waa heshiis mataqaanaa ay muxuu ahaa cad oo qoran oo muxuu ahaa archiveka ku jira waxaana qodobadiisa kamid ah qodob mataqaanaa sheegayo in dawladda iyo sanada ay mataqaanaa qaataan islamarkaasna ay si dhaba u qaataan heshiisyadii lagu caalamiga ahaa ee lagula dagaalamay midka la yihahdo convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions oo baris laga soo oo muxuu ahaa lagu saxiixay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan bali oo ahayd in lala dagaalo in mataqaanaa wixii musuq maasuq ah ee lagu samaynayo shaqaalaha dawladeed ama shaqaala dawladeed ama ciddii dawladda shaqaynayso si ay mataqaanaa ufuliyaan hawlo mataqaanaa ganacsi oo caalami ay ufuliyaan waa sida la sheegayo lacagisi oo taa oo kale inaysan dhicin waa heshiiska ayay ku qoran tahay waa qood ay isla wada qaateen taa waa mid midda kale markaad fiiriso heshiiska waxaa ku jiro kale mataqaana qodobka masalan muxuu ahaa toban dhibic toddobo iyo qodobka labaatan iyo saddex dhibic hal labaatan iyo saddex dhibic saddex dhibic labo inta waxay sheegayaan in shaqaalaha dawladda ee mataqaana inaan la laalushin wasaaradda qaarsan shaqaalaha wasaaradda inaanan cidna laalushi karin in sooma howlwadeenadeeda aysan marnaba aysan mataqaanaa si aanan umanayn oo laaluush iyo musuq maasuq ku jiro aysan ula dhaqmi karin muxuu ahaa howlwadeenada wasaaradda min waa waa waa waa heshiis cad oo kasoo horjeeda dabcan in wax la masuq masuqo taa horta waa mid aad midda kale haddaan usoo noqdo oo ah
brier holderedki shirkadihii horea weli wax la maqan soomanaha marka haddii sidaa ku ay noqoto waxaan ka odhan lahaa taas marka ugu horeyso heshiisyaday ku jirtaa waxa la yidhaahdo force mature in haddii ay wax ka baxsan in shirkadaas awoodeeda ay kusii shaqeyso wadanka sidaas dagaal sokeeye hadduu dhaco haddii mataqaana uu dhaco waxa masiibo dabiici hadday dhacdo haddii mataqaana mxua shaqaalihii iyo qalabkii ay ku shaqeyneysay xoog looga qaatay wixii lamid ah sharciga ay ku qoran tahay in shirkadaasi ay force mature aadeyso marka markii waxaasay dhamaadano ama la xaliin ay soo noqonayso marka shirkadihii baxay oo waagii dawladii muxuu ahaa dhexe heshiiska la galay ee markaa kadibna rabitaan la-aantoodii ku baxay because of dagaalo sokeeya dhacay darteed force mature ku maqan waxay xaq uleeyihiin islamarkaana xaq loogu leeyahay inay dib usoo noqdaan haddii dib ay usoo noqdaanna ay hoshooda bilaaban karaan si ku salaysan muxuu ahaa heshiiskii hore loola galay waxaan hadda joognaa xasan dheere aan ku darso midda ugu dambe aan dhihi laha waxay tahay aan la qaadna marka sooma heshiiskii lala galay wuu dhamaaday oo ahayd in sahankii shidaalka oo loogu talagalay inay badda soomaaliya ku sameyso oo weli badda dunteeda ah ay ku sameyso wuu idlaaday deetadii ama xogtii ay soo aruuriseen waxaa lagu balansan yahay agost inay soomaaliya ay usoo wareejiso waa xog soomaaliyeed oy dadka soomaaliyeed leeyihiin inay bishan agoosta sida uu sharciga ama heshiiska lala galay uu dhigaayo inay kusoo wareejiyaan markaas taa meeshaasay ku eg tahay anugu ma qabo mataqaana ii sheeg saadaasha noocaas oo mataqaana ah haddii ay dhacdo sidaas maxaa dhacaya min wixii o dhan waa heshiis qoran sida heshiisyadii hore ee qornaa oo laga fiiriya dhinac kastaba oo ah haddii ay shaqeeyaan hadday waad cadaysay ibrahim si fiican baad u sharaxday waxaan jeclahay gebagabadii barnaamijkeena soo gaarnay inaan su-aasha ugu dambaysa siiyo maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan magaalada hargeysa maxamed arrimahan soo baxay inteen la-eg bay dib u dhigi karayaan horumarka ay soomaaliya ka samaynayso in ay raadsato khayraadkeeda ku jira maaragtay dhulkeeda iyo badaheeda walaan hadda umahadsan tahay labada mas-uula mas-uulka iyo injineerkana hadda nagu mahadnaqaya iyagana si wanaagsan bay udayeen sidii ugu dambeysay u hadlayeen muddadoodiisa waxa weeye walaal haddii aad eegto adduunyada duni dunida ama fakriga ama dagaaladii colaaduhu ka socdaan horta marka hore ma ka saaraan kambaniyada waaweyn ee shidaalka ama khayraadkoodaba ay dawladadaas la soo baxaan maxaa ka dhasha maxaa ka yimaada inaynu daraasaad wanaagsan ku samayno fahno ayaa loo baahan yahay dalalka baada ee inta badan isku dayan wax soo saaraan haddii aan dhowr qaybkiimiyo waxa kamida konga kamida way leedahay dhibaatadooda qayb weyn waxa ka khayraadka dhulkeeda ka jira oo ay doonayaan cid kale inay soo saarto ama iyaduba doonayaan looga faaidaysto ayaa dhibaatada konga haysata keenay sudan oo dalkii ugu dambeeyey africa labadii kun iyo koob iyo tobanka kusoo biiray wadankii africa kontanaada africa ku noqday waxaynu ognahay dhibaatada ugu weyn ay kusoo korodhay inay ahayd marka ay gaar u baxeen ay dal gaara noqdeen shitaabkii ay soo saarayeen inay iyadii ku jabeen maanta sagaal qaybood u dagaalamayaan dagaalkooguna laba qaybood buu ku bilowday madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen buu ku bilowday maanta sagaal qaybood bay marayaan way sii faraqmeen marka waxaynu wada ognahay sa uganda iyo equatorial guinea dalooyinka wadanka laydhaha barma south sudan congo wadamo fara badan oo adduunyada kamid ah oo khayraadka ay leeyihiin dhibaatooyin fara badan ay geliyeen oo aanay kaba bixi karinba marka xilligan ima haboon tahay in xilligii soomaalida shidaal ay soo saarato mise waxa wanaagsan oo ka horeeya in ay social contractoodi hagaajiyaan oo isku yimaadaan oo dawlada ay samaystaan institutionskooda dhistaan adduunyada weydiistaan waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo waa ibraahim xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdantii batroolka soomaaliya oo wuxuu ku sugnaa magaalada muqdisho sidoo kale injineer maxamuud cali yuusuf oo u shaqeeya shirkadda hallerburton kuna sugan dalka norway iyo maxamed xaaji maxamuud oo daraasaadka caalamka iyo siyaasadda bartay fadhigiisu yahay magaalada london haatanse ku sugan magaalada hargeysa dhammaantiin aad baad umahadsantihin
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socotiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington